halay shardigu dhexe labaiyo toban saac labaiyo toban saac mise lix saac rasuulu yaqaano isagu dhexe ayaa xalay xilligaas haddaan ku tilmaamaya ayaa dagaal oo reer ah oo soo oo diyaarado iyo ciidan lagu isu jira ayaa weerar oo nimankan arxalaawayaasha oo degmada iyaga haysta ilan oo shabaab ayaa weerarkaasi lagu soo qaaday wax badan oo dhibaatana waa la gaarsiiyey weerarka yaa fuliyey wallahi horta waa annaga kadulib ahaan dhinaca wariba warta waan soo dhaweynaynaa qof kasta oo nimankan oo shacabka soomaaliyeed ku siiday inay noolaadaan dhinac walbana ay noolaadaan qof kastoo gacan naga siiya waan soo dhaweynaynaa niman caddaana fuliyey nin kastoo haddaan isheegay dawladdaas aan hadda ku dhigi karin lakin niman caddaana fuliyey heshaas
dadka deegaanka waxay noo sheegeen laba diyaaradood oo helikabtar ah mid ka mid ah inay magaalada ku degatay kadibna dagaal uu dhex maray ciidankii ajaanibta ahaa iyo al-shabaab halkaasna uu khasaare ka dhashay
waa saa laakiin cadarka sida hadda udhigaayaan maha dadka waa waa saq dhehe waa la wada jiifay laakiin diyaaro ay degatay maha laakiin ciidamo oo tuula buurgaas la yidhaahdo oo galbeedka awdheeg lahaa todoba kilomitr u jirta iyo iyo awdheegla iyo tuuladaasi meel udhexaysa ayaa ciidamada lagu soo daadiyey labadaas diyaaradood oo qamaati ukaa iyo mid kale oo oo sii waardiyeynaysay ayaa ayaa ka qayb qaadanaya marka ciidankan iyagoo lugeyna ay soo galeen waana ciidan oo ogaan magaalada meel ku dirsan markii horeba lagu soo dejiyey waay waayahay wararkaanu helayno waxay kaloo sheegayaan in nin sarkaal ah oo shabaab ka tirsan ciidankaas ay magaalada kala soo baxeen taas maxaad war ka haysaa
haddaan runta kuu sheegay nin horta aan ii sheeg mu ahay dhimashadaas qaar oo hataa iska dhaaf dad noole qaar hataa meydkooda ay qaateen waa jiraan laakiin sidoo kale inaan been sheegin ma rabo sida ayagaba bartilmaameedku ahaa saddex barood oo ayaga ay kala isticmaalaan ay ahayn saddex barood oo magaaladu agaa mid ka dirsan saddex ka mid ah afar waay macanaa afar barood saddex ka tirsan saddex ka mid ah magaalada afkeeda oo kale waaye oo ciidamada ay ay u joogaan mid ka mid ahna magaalada dhexdeeda waaye oo saraakiishooda sarsare oo habeenkii kusoo hoydaan iyo waxsaas oo kale ahaayeen marka afarta goobood oo bartilmaamka ah dagaalku waa ka dhacay dabcan aniga hadda ma xaqiijin karo hebel iyo hebel aa la watay laakiin waa hubaana dhowr saraakiil oo meesha laga watay ay ku dhintaan suuragal wa marka ciidankan ajaanibta ah xaggee ka baxeen markii hore oo howlgalkan qorshaysan ay ka qaadeen wallahi isheeg ma ay meelo badanaa la qiyaasaa laakiin qiyaasta staab oo dawladii ay ahaayeen waxaan rajeynaha saacadaha soo socda inaan warbishiaan ka bixin doonaan ogaan doonaan rajeynaa waayahay guddoomiyaha degmada awdheglaa tahay degmadaadii oo gacanta shabaab ku jirta ayaa howlgalkan laga fuliyey ma og tahay khasaaraha rasmiga ama tirada rasmiga ay shabaabka waxyeelada ka soo gaartay sida haddaan ogta dhabta aan ku hayo waxaa waay kow iyo toban oo dhimasho ah horta magaalada afkeeda yaalin saaka laba saac ilaa saddex saac sida sida saddex iyo afar oo kale beeraha dhexdooda oo kale waa laii sheegay qaar badan oo kale duurkii inay saas oo kale ku dhaaba dhaaba ku dhacdaan isku dhintaan suuradgal intaan hayo waa intaas horsaaniyaad degmada awdhegle guddoomiyaheedii aad tahay howlgalkaasi xalay marka uu dhacay maxaad kala socotay adiga sida aad ka warqadidba ii sheeg muxuu ahay dagaalada noocan oo kale maalin dhigeed ayaa ugu dambeysay oo hiiraan oo kale buulburg oo kale meel tuuro oo qiyaas yar ay u jirtay meel ay ciidamo ay tababar iyo wax ku siineen isu xiraan ay ay sidaan oo kale ay wax kaga dhaceen dawladda soomaaliyeedna way qirisay in hore hore loo soo wargeliyey sidaas oo kale sanna wargelin dawladdana waa la siiyey waana ka warqadnay